cabdulaahi cumar abshirow oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowladda federaalk ayaa soo saaray warqad fasax u siinaysa in ay kulamada ka soo qayb galaan xildhibaano uu dhowaan aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk ka hakiyey in ay ka soo qayb galaan fadhiyada golaha warqadan ka duwan tii aadan madoobe dhanka kalena burinaysa go'aankii uu qaatay ayaa soo baxday xili uu aadan madoobe ku maqan yahay dalka dibaddiisa waxayna tani tusinaysaa in isbarbaryaaciyo in uu jiro khilaaf ka dhexeeya hoggaanka baarlamaanka dowladda federaalk sidoo kale warqaddii aadan madoobe uu xildhibaanada uga hakiyey kasoo qaybgalka kulamada waxaa ku xusneed in sababo amni dartooda looga joojiyey balse warqadda dambe kuma cadda in asbaabahaasi ay meesha ka baxeen iyo in kale waayihii u dambeeyey waxaa sii xoogaysanayay khilaafka ka dhexeeya guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada mucaaradsan sida uu wax u wado waxaana kulankii ugu dambeeyey ee ay isugu yimaadeen baarlamaanka dowladda federaalk ka dhacay buuq iyo sawaxanka fadhiimbiga ay yeerinayeen qaar ka mid ah xildhibaanada iyagoona ka soo horjeeday inuu axmed madoobe kulankaasi ka hadlo